dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan si kastoo maqalka idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulsawra sida xilli walba hadaanoo kala admaashaa marka laga reebo habeenniba jimcaha wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doodhi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaanee dadka xun
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin talada ay soo gelayso taarada ku asaysan tahay shan iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada barnaamijka naca waan ku soo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona ururka el sunna ayaa kulan dagdag ah kale jadwalka ay soo saaran guddiga doorashooyinka dhowaan ay soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalka soomaaliya xogo aan ka helayno kulamo caaw uga soconaya dhuusamareeb ayaa faahfaahin ku saabsan goorrow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen wax qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa guddi u saaray waxyeelo ka dhalatay roob xoogan oo ka day qaybo ka mida deegaanada puntland warar soo baxaya ayaan goorrow idiin soo gudbi doonaa dad ayaa ku dhintay dood xoog leh oo maanta ku soo rogmaday degmada garbaharre iyo xarunta gobolka gado ee jubbaland dadka deegaanadaasi kheyaldhaan ayay muujinayaan faahfaahin la xiriira ayaad goorrow maqal doonteen haddii allah wadala laga helo waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen saaxiibyal waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka galmudug ayaa maanta ku dhawaaqay habraaca loo marayo soo xulista xubnaha labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqonaya goorrow ayaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xil ka qaaday xeraryaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir waxauu magacaabay mas-uulkai bedel lahaa faahfaahin la xiriirta ayaa goorrow maqli doontaan dowladda kenya ayaa maanta ciidamo aad u fara badan kusoo buuxdhaafisay gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka godo ee jubbaland bakatin kii ku xoogana ayo dadka deegaankaas soo wajahday faahfaahin ku saabsan ayaa gorro maqli doontaan waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta loo diiday inay u dhoofaan qaybo ka mid a gobolka godo ee jubbaland nabad sugudda soomaaliya ay ku eedeeyeen faahfaahin ku saabsan ayaa gorrow maqli doontaan si la mida nabad suguddu waxay beenisay in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay diideen inay ka baxaan garoonka diiradaha aadacaddo ee muqdisho faahfaahin la xiriirta ayaa gorrow maqli doontaan qodobadaas ugu soo kulantay barnaamijka ku jirnaya dhegeysan doontiin xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhegeysan doonteen heesta
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonahow dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonahow dad bulaaqay noqotee
tibantii diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed nurraahim saxiifada barnaamijka caawi farsameynaya waa marka leyo xolsha warasada miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa
kulanasana ilaana saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo ay maantay ee guddiga doorashooyinka galmudug soo ay soo saareen habraaca doorashooyinka ee loo maraya soo xuruusta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqonaya iyo kulamo looga hadlayo ee habraaca guddiga doorashooyinka maanta soo saareen oo madaxda hortooyaasha la sunno ah uga socda dhuusamareeb guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa waxay ay maanta shaaciyeen jadwalka xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqonaya guddiga ayaa u asteeyey in shan labaatanka bishan ilaa sidee labaatanka bishan ay noqoto wakhtiga loo xaqiijiyey odayaasha dhaqanka ee galmudug islamarkaasna isku tagaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug sidoo kale guddiga doorashooyinka galmudug ayaa sheegay in sagaal labaatanka bisha nofembar ilaa sagaalka bisha disembar lasoo xiri doono xubnaha labaad ee baarlamaanka galmudug ka mid noqonaya tobanka ilaa labaiy tobanka bish disembar ayay sheegeen in la howlgeli doono baarlamaanka labaad ee galmudug halka saddex tobanka ilaa lixiyo tobanka bish disembar la dooran doonaa guddoonka baarlamaanka ee galmudug ee bedeli doona cali gacla casir ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka galmudug ayaa waxay sheegeen in toddobiyo tobanka ilaa labaatan saddexda bisha disembar loo cilaamiyey inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee galmudug iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee galmudug intaas kadib waxaa sii jiraad qabtay islamarkaasna warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee galmudug cabdinaasir geelle cilmi
bismillahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha nofembar labada kun iyo toban iyo sagaalka waxaan rabnaa inaan halkan idinkula wadaagno shir jaraa-id oo aan uga hadlayno xaaladda ay marayso maamul dhisida dowlad goboleedka galmudug guddiga farsamada iyo maamul dhisida galmudug wuxuu rabaa inuu la wadaago bulshada reer galmudug hanaanka soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaan rabnaa marka inaan idiin sharaxno oo aan idinla wadaagno qaabkii howlahaas ay u socon lahaayeen iyo sidii shaqadaas loo qaban lahaay marka koowaad waxaan rabnaa inaan maaragtay bulshada reer galmudug aan uga mahad celinno dulqaadkii iyo wada shaqayntii ay noo muujiyeen intii hawshan adag aan ku jirnay oo ah dib u dhisida dowlad goboleedka galmudug waan dareemi karnaa inay dad badanna dhararsanayeen howl culusna ay noo taallay laakiin waxaan mar kale iyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga maaragtay mahad celinaynaa aanan garaawsannahay oo aan fahamsannahay maaragtay dulqaadka iyo wada shaqaynta ay noo muujiyeen intii aan joognay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb markii laga tago taas waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo nagala shaqaysay oo maaragtay gacan naga siisay dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba shaqadan aan soo wadnay in muddo ah haddana noo maraysa meel dhexe aanan rajaynayna inay noogu dhammaato si wanaagsan oo khayr ah markii laga soo tago mahadnaqaas dhammaan waxaan ku wargelinaynaa hoggaanka dhaqanka ee beelaha galmudug marka koowaad inay yimaadaan caasimadda dowlad goboleedka galmudug ugu dambayn maalinta arbacada oo ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatanka bisha nofembar labada kun iyo sagaal iyo tobanka sidaas daraaddeed iyadoo la ratix raacayo dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug guddiga farsamada iyo maamul dhisida galmudug wuxuu soo dejiyey qorshe hooreedkii lagu shanqay lahay inta ka dhiman dhammaystirka hawshan aan halkan u joognay qorshe howleedkaas waan ila wadaagaynaa isagoo qoraal ah halkanna waan idinka akrinayaa isagii oo maaragtay faahfaahsan laga bilaabo maanta oo ay taariikhtu tahay shan iyo labaatanka bisha nofembar ilaa labaatan iyo sideedda bisha nofembar labada kun iyo toban iyo sagaal waxaan ka shaqayn doonaa oo aan xoogga saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka galmudug sidaan hore usoo baaqnana aan ka codsannay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta arbacada oo ay tahay labaatan iyo toddobada bisha nofembar warka qodobka labaad sagaal iyo labaatanka nofembar ilaa soddonka disembarna waxaan ka shaqayn doonaa soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug tobanka disembar ilaa labayo tobanka disembarna waxaan ka shaqayn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaan ka shaqayn doonaa haddii alla idmo qodobka afaraad saddex iyo tobanka disembar iyo ilaa lix iyo tobanka disembarna waxaan ka shaqayn doonaa doorashada guddoonka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug qodobka shanaad toddobiyo tobanka disembar ilaa saddex iyo labaatanka disembarna waxaan ka shaqayn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug haddii alla idmo intaas waxay noqon doontaa qorshe howleedka aan qaban doono iyo iskejualka noo degan laga bilaabo maantay tahay shan iyo labaatanka bisha nofembar ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa oo ah oo aan ku dooranayno madaxweynaha saddex iyo labaatanka december labada kun toban iyo sagaalka sidoo kale anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya guddiga farsamada iyo maamulista dowlad goboleedka galmudug waxay bogaadinayaan oo ay soo dhoweynayaan ayna ka rajaynayaan maadaama in muddo ah aan sugaynay oo aan wax xayirnayn intaan ka badan aan la xayirnaa karin dowladda federaalka iyo culammada ahlusunna waljamaaca in ay arrimahooda ku dhammeeyaan wada hadal lana xaliyo wixii khilaafaada oo jira intaas kabacdi waxaan mar kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa in hay-adaha ammaanku ay shaqadooda qabsadaan kana shaqeeyaan sidii ay hore usoo shaqaynayeen sugidda amniga oo ay xil gooni iska saaraan xilligan lagu jiro kala guurka oo ay xaaladun xasaasi tahay waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha guddiga doorashooyinka galmudug ayaa ku asaxay cabdinaasir geelle cilmi oo ku dhawaaqaya jadwalka doorashooyinka galmudug xulusha ururasada ayaa dhegeysanaysaan reediyowacadan oo adla socotaan saaxiibiyo intaan ka bixin wararka galmudug warar caawa aan ka helino magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegaya in xarunta inji ay kulan deg dega ay ku leeyihiin hogaanka ugu sarreey ururka lasuna ee fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb ee galmudug kulankaas ayaa sidaan xoogta ku helino waxaa looga hadlaya arrimo la xiriira soo xulista baarlamaanka labaad ee galmudug iyo jadalka doorashada galmudug oo ay maanta soo saareen guddiga farsamada iyo maamulsada galmudug ee dhawaan ay soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibshiinta ee dowladda federaalka soomaaliya shirkaas waxaa caawa ku sugan xubno kale ah macalin maxamuud cabdirasaaq al-shacari iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxmed shaakar al xasan waxaa sidoo kale qayb ka ah guddiga farsamo ee maamulsada ee galmudug ee dhawaan uu soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxmed shaakar al xasan warar hoose oo caawan kaliyan dhuusamare waxay sheegayaan in hoggaankii lasuna laga yaabo in go-aan ay ka soo saaraan jadwalka doorasho ee maanta ay soo saareen ee guddiga doorashooyinka ee dhawaan ay soo magacooda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya guddiga dowladda federaalk soomaaliya soo magacooday ayaa jadwalka doorasho ay soo saareen iyadoo aan xal buuxa laga gaarin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xogtooyaasha ururka lasuna ee fadhigu sayaa dhuusamareeb wixii waraa kusoo kordha saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kuusoo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socda xulasha warusada ay dhegeysanaysaan reediyo wacdan oo la socotaan gobolka gudo oo maanta kenya ay ciidamo aad u fara badan ay buuxu dhaafaysa degmada ceel waqay gobolka gudo ee jubbaland ayaa markaa naadiyaa dowladda kenya waxaa maanta ciidamo xoogan ay soo dhooftay xuduudka degmada ceel waqay gobolka gudo ee jubbaland iyadoo dhinaca kalena aan la gelin awjada rasmiga ah ee ka dambeysa soo dhoobashada ciidamada halkaasi dowladda kenya maanta ay soo buuxu dhaafisay milatariga kenya ayaa xadda si aan hore loogu arki jirin lagu arkay xuduudda degmada ceelwaq halkaas oo la sheegayaa in dhaqaaq ciidan ay ka wadaan kornol cabdirashiid macalin gaas oo ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka islamarkaasna ku sugan degmada ceelwaq ee gobolka gudo ee jubbaland ayaan caawa iga warramay dhaqdhaqaaqa ciidamada kenya ay ka wadaan deegaankaasi iyo ciidamada kenya ee maanta lagu soo buuxu dhaafiya gudaha degmada ceelwaq ee gobolka gudo ee jubbaland waa mahadsan tahay waxaan salaamayaa idaacadda raadiyo cadaado iyo shaqaalaheeda iyo deegaanka cadaado dadweynaha ku nool dhammaantood khasaan xasan khasaarow waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan intaa ka gudbo ciidamada kenya ay kusoo daabulaysa xuduudda soomaaliya wax hadda cusub maaha kenya horey bay u haysatay gobolada jubbooyinka qaybo badan bay haysatay inkastoo gobolka gada laga saaray haddana gobolka jubbada hoose ay xoog ku haysataa marka ciidamadeedii horey u joogeen bay xoojinaysaa haddana waxaa keena inay soo daabusho maleeshiyaadkii maleeshiyaad beeleedka maamul qoboleed maamul qabiileedka uga dhisnaa magaalada kismaayo baa burburay oo waktigooda iska dhamaaday gobolkii gadana dowladda soomaaliya la wareegtay ciidamadii joogay dadka maleeshiyaadkii bay rabtaa inay dib usoo abaabusho oo gobolada intii hadhay ku qabsato sidaa weeye ciidamada ay hadda soo daabulayso waa gartay marka ciidamo hore oo ka tirsanaa ee kenya qeybna ka howlgalka midooda africa misom ceelwaaq iyo deegaana ku dhawaayay hore ugu sugnaayeen marka sababta ciidamadan horla looga keena ceelwaaq maxay taha
ciidamadaas waxaa loo keenay sida aan kuu sheegay marka horeba gobolka gedo dowladda ciidamada kenya horey baa looga saaray iyadoo aan cidna amisoomna ushaqayn cidna ushaqaynayni bay xoog kusoo soo qabsatay waxaad ogtahay magaalada baar dheeray deganayd buusaar bay deganayd soosaxdhuun bay deganayd ceelwaaq bay deganayd intiiba waa laga saaray way ka baxday jubbada hoosey ku hadhay maleeshiyaadkii marka iyada hogaanka u ahaa ee muqawadiinta ahaa simsaarada ahaa baa hadda kismaayo ku burburay iyagiina iska hor yimaadeen ummadii soomaaliyeed iyo dowladii soomaaliyana ka hor timid ee shacabka cilwaq haddii horey looga saaray dheer u raadinaysaa ma garan mhm, cilwaq haddii horey looga saaray oo aysan gacanta ku haynin marka eh, waxaa la soo celin kara oo cilwaq ay ka dareento hadda ka jira maxay tahay waxaa ka jira een, maamul qabule maamul qabiileedka ka jira magaalada kismaayo ee horjoogaha uu ka ahaa axmed madoobe Mhm, raggii murtasaqiinta ahaa ee u dhashay gobolada mhm, ee u shaqaynayay militariga kenya Mhm.
iyo axmed madoobe ayaa qaybina dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigtay aha, qaybtii kalena ee, laga saaray meesha militarigii ama ciidankii gobolada gobolka gedo u dhashayna totally dowladda la wareegtay taliyaha ciidamada nufta saraakiil ka socotaa loo diray mhm, diiwaangelin baa lagu sameeyey marka een, qayb marka qaybtii axmed madoobe makarafoonada u ahaa qayb ka mid a ayaa damcay inay gobolka galaan oo sida degmada bered xaawiya doolow ay tagaan waa geli waayeen marka kenya kuwii bay rabtaa inay soo celiso oo mar labaad ay gacanta u geliso gobolka gedo mhm.
sida degmada eelwaaq beled xaawo iyo doolow iyo luuq ganaano oo kale waa garta marka marka laga tago cilwaq ma waxaa jira deegaano kale oo maanta ciidamada kenya ay tageen ama eh, doonayaan inay galaan oo doonayaan in mas-uuliyiin ka tirsan oo jubbaland oo hadda sida eh, maxamuud sii aadan oo ku xaniman madheera la doonaya inay galaan haa me- meelo badan bay ciidanka soo tuurtay damasay keentay eelwaaq way keentay Mhm, Eh, gariiley waa soo tuurteen mhm, dhinacan diif waa soo tuurteen Eh, soona mandheera iyo bahashi inta udhexaysa waa soo tuurteen mhm, marka waa la og yahay barnaamijkeedu sidaas weeyaan oo aan yacnaha la qarinaynin mhm.
dee kulley waddanku dawlad buu leeyahay waxaan ku kalsoonahay oo waxaa ku faraxsanahay waddanku inuu dawlad soomaaliyeed uu leeyahay oo si dimuqraadiyada ku timid Mhm, Eh, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna aad hadda loo dhisayo mhm, marka insha allahu kariim kenya puntland waxay ku tahay gobolada jubooyinka inay ku darsarto eh, dhulka ay hadda horey u haysatay waxaad og tahay haybadii soomaaliya qayb sheeganaysa marka ummadda soomaaliyeed shacabka iyo dowladooda iyo oo israacsan mhm.
baa diyaar u ah insha allahu kariim in Waa gartay kenya marka.
marka kan Eh, iska dhex- cilwaq eh, deegaanada ku dhow dhow waxaa ku sugan eh, ciidamada etoobiya qaybta ka ah howlgalka midooda africa ee amisom horey waxa ay mas-uuliyiinta jubbaland ugu wargelsheen inaysan qaybo ka mida deegaanada jubbaland aysan gelin karin deegaanadooda eh, si gaara eh, balad xaawo luuq doolow iyo degmada cilwaq haddana ciidamada kenya maanta ay soo galeen marka eh, saas daraaddeed amarkaas etoobiya ayay ciidamadana kenya u yimaadeen cilwaq eh, xiisadana ayaa gobolka taagan la leeyahay ciidamada etoobiya meeshay joogaan waa luuq ganaane iyo baydhabo iyo magaalada kismaayo bay joogaan iyo baar dheere marka etoobiya ciidamadeedu xuduudan dheer ee sideedda boqol ee kilomitira ee kenya ee xuduud beenaadka ah ee kenya soomaaliya udhexaysa ma joogaan ciidamada etoobiya Mhm.
laakiin xaqiiqada dhabtaa markaan kuu sheego kenya etoobiyaanna duulaan kuma oo dee iskama dhicin karto mana weerari karto Mhm, oo hadday duulaan etoobiya ku tahay suufka etoobiya joogtaa mandheera halkaasay ama mooyaale bay ka dagaalami lahayd mhm, ama kuwa kismaayo joogay weerar ku qaadi lahayd mhm, xaqiiqada dhabta waxaa weeye ninkii rajiimkii fadhiyey magaalada kismaayo oo shacabka soomaaliyeed xasuuqayay maamul qabiileedkana meesha ku haystay baa isagii baa cariiri galay shacabkiina waa ka hor yimaadeen dowladdiina waa ka hor timid mhm, gobolkii gedo oo isaga lafdhabarta u ahaana mhm, raggii murtasaqiinta ahaa ee joogay waa lagala wareegay mhm, marka inay iyagii soo nooleeyaan midkaa maxamuud sayidka iyo kuwa lamidkaa mhm.
bay rabaan inay degmooyinkaa daawo mar labaad gacanta u geliyaan laakiin waa waxaan dhacaynin oo mustaxiila waa gartay gobolka gedo jubbaland ayuu ka tirsan yahay maamulkii eh, waa taagan yahay M- gobolkan gedo dowladda federaalka miyaa doonaysin maamul gaara ay ka dhisto oo ka madaxa banaan jubbaland inteeda kale may wax jubbaland la yidhaaho maamula horta ma jiro awalba wixii meesha ka jiray wax xaaraama bay ahaayeen oo militariga kenya ay samaysteen Mhm, lagagana soo horjeeday laba qodob buu ahaa muhiimkeedu qodobka koowaad gobolada jubbooyinka in intii gacanta ay ku dhigaan ay la wareegaan oo iyagu sheegtaan siday haddaba u sheegtaan badda soomaaliya mhm, qodob waa qodobka kale nimankan kalbisaydka ah ee caqaayada soomaaliga ah, mantiqa soomaaligana ku hadlaya mhm, in ay u adeegsadaan dalka soomaaliya oo dowladna ay ka dhismin halkaana lagaga duulo wax kasta oo nidaam ah oo ka jira soomaaliya mhm, waxaa intaa xambaarsanay shacabka soomaaliya deegaanka degan in laga xasuuqo oo dad iyadu ay wadato ay ku beerto taana way suurtogeli weyday oo xasuuqa ay ka geysatay gobolka gedo mhm.
dad iyo duunyada iyo jubbada hooseba waad ogtahay in xitaa xoolaha geela iyo lo-da iyo xasuuqi jirtay Mhm, marka tiina way iska soo dhammaatay ma wixii maamulku sheegga ahaa iyadu ay samaysatayna waktigii ay ahayd uu lahaa wuu iska dhammaaday iyagiibaa intaas soo firda u kala baxay mhm.
marka insha allahu kariim xaqiiqada dhabta ah waa un intaas waa ee, tahay dadka marka soomaaliyeedna hadda waxaan ku faraxsanahay inay diyaar u yihiin iyagoo dowladooda kaashanaya Mm, waa gartay ee, madhaba gobolka inay ka socdo ee, laba dhaqdhaqaaq oo ay wadaan ciidamada ee, etoobiya oo ay dad badan oo gobolka ka sugan qaybo ka mid ay xiraan oo la sheegay in la shaqaynayay maamulka jubbaland si lamida ciidamada kenya maanta qaybo ka mid a gobolka gada yimid ayagu dad noocaas ay xireen oo la sheegay in dowladda federaalka ay la shaqaynayeen eh, sida naloo sheegay in ka mid yihiin mas-uuliyiin ee, degmooyinka gobolka gedo oo qaybo ka mid a ay maamulaan maya waxba kama jiraan kenya nin soomaaliya ay ka garatay maba xirtaba way dishaa way laysaa dadka Eh, waxaad ogtahay askartii xoogga dalka soomaaliyeed ee midowda yurub uu maalgeliyey eh, kamanga meeshii la dhihi jiray lagu soo tababaray Mhm.
kenya waad ogtahay markii kismaayo la qabtay waa kii xasuuqday diyaaradaha f five-ka iyo taangeera u adeegsatay Mhm.
oo ka sifaysay waddanka kenya ninkay soomaalinimo ka garato ama qoladan murtasiqiinta ah ee iyada hor kacaya ay farta ugu fiiqaan way dilaan isma xirto ethoobiyan hadda dad ay xirxirtay oo shacaba kama jiro gobolka gedo saddex guddoomiye degmo oo nimankii u shaqaynayey eh, ninka la yidhaaho axmed madoobe Mhm.
oo shacabka meesha ku xasuuqi jiray ayay qabatay iyagana waxbay u sheegtay barnaamijka aad ku jirtaan ka baxa dowladiina la shaqeeya Mhm.
intaasaa loo sheegay xogta dhabta eenu ka hayno iyaguna way joogaan oo hadda way shaqaynayaan Mhm.
oo kolley waa ka waantoobeen makrigii caqiimka ahaa iyo fa- ra'yigii camyiga ah ee ka jiray magaalada kismaayo way ka gudbeen dib bay yacnaha maaragtay uga laabteen marka ciidamadii joogay gobolka gedo ool dowladdaa diiwaan gelisay eh, mushaarkoodiina bisha tan baa loo fasaxaya waxaa noo sharaxdaa bal xaalada guud ee caawa ee jubbaland ee si gaara gobolka gedo uu wajahayo in ciidamo badan oo ka tirsan ee dowladda federaalka oo ku sugan yihiin ee, kuwenya maanta ciidamo horle ay keentay kuwa etoobiya oo ka horgelayeen maya gobolka gedo eh, dhibaatadii awal ku jiray wuu ka baxay nasiib wanaag Mhm, dadkii caqabada ku ahaa oo militariga kenya u shaqaynayay iyo nimankan caqaayada soomaaliga ah leh oo yacnaha kalbisaydkaana intii ninkii ugu khatarsanaa ee, meeshaas u joogay waa laga qabtay oo dowladda gacanta ku haysa mhm, kolley sharcigaa la horkeeni doonaa marka nasiib wanaag maadaama saraakiishii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka gado ay tageen oo saddexda degmo oo daawo laysku yiraaho ay soo tirakoobeen ciidankii joogay baar dheere iyo gobolka gado oo garbaha reeana awalba iyagu ayna joogin oo dee shaqo ayna kulahayn Mhm.
oo shacabku ay iska dulqaadeen shacabkii la kala xayiray ee xoogga lagu haystay ee qaarba meel lagu xasuuqayay Mhm.
yaa xornimo helay dowladooda iyo ciidankoodana way taageersan wasaaradda gaashaandhig ay la shaqaynayaan ciidankii meesha joogayna waa kii maalinka dhaweyd em, ka hadlay saxaafadda warbaahinta marka shacabka gobolka gado ku nool noloshii ay lahaan jireen baa usoo laabatay dowladooduna gacan dheer bay u fidinaysaa insha allahu kariim waxa yar ee dhiman na in laga takhaluso baan ilaahay ka rajeynaynaa ciidamaduna si toosa ay uga howlgalaan kenyana dee waa isnaqaanaa qoladan hadda ay wadatay ee mutasaqiinta ah ee iyada horkacayana insha allahu kariim sharcigaa la horkeeni doonaa haddii aan la idmo ummadda soomaaliyeed dhibaatada ay u geysatay kenyana waa lagula xisaabtami doonaa xasuuqi dad iyo dunya ay u geysatay
xulusha wareysyada ayaa dhegeysanaysaa radio wacdana oo la socotaan saaxiibyada intaan ka bixin ee gobolka godo ee jubbaland ee hal qof ayaa ku geeriyooda laba kalena xaaladooda caafimaad ayaa aada u liitay kadib markii uu la tegay ee tog ama dooxa dhex mara xaafado ka dhisan degmada gaarbahaare ee xarunta gobolka godo halkaas oo maanta daad xoog leh ee soo galaan kadib markii roob xoog leh ay ka digeen ee hareeraha degmada gaarbahaare iyo xarunta gobolka godo ee maamulka jubbaland qofka dhinta oo rag ahaa iyo labada kale ee xaaladooda liidato ayaa lasoo badbaadiyey waxaana ay ka mid ahaayeen barakacyaal ku nool xaafad lera tawfiiq oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada garbahaare iyo xarunta gobolka gedo ee jubbaland ee toga ama duxaad xaafada tawfiiq ee degmada garbahaare ayaa waxaa dhibaato xoogan ku qaba dadka degan xaafada warsan iyo tawfiiq ee degmada garbahaare waxaana ugu daran markii la gaaro xilli roobaadka oo ay ka waxyeeloobaan dad fara badan sidoo kalena halkaasi ay ku gadoomaan aadan cabdiraxmaan oo ka mid dadka deegaankaasi ayaa caawa ka waraystay khasaaraha ka dhashay daadkii maanta kusoo rogmaday degmada garbaariya xarunta gobolka gudo ee jubbaland daanka barqay aroortii hore xilligii ahayd afarta saac meelahaas ayaa biyo ka imaaday ceelgaduud iyo ceel adiga dhulkaas ka imaadeen baa noo imaaday mhm, toga garbaxaaray ku yaalla oo magaaladii oo xafadaha dhexdooda marayo mhm, aa, biyihii keenay dad oo magaalada u socdaan xaafadda ka baxeen mhm, aa togi ku daatay marka laba qof ahayn hore labadii aa togi qaada waa garta marka tugan magaalada madaxmar amise meel kale wax ku yaala oo dileeta magaalada
magaalada dhexdeedu maraya tog xaafadaha iyo magaalada dhexdooda u dhexeeya waa lagu kaleeday taab dhexdiisa khasaaraha ee kasoo gaaray dadka deegaanka marka laga taga labadaas qof maxaa kaloo jira adiga labo horaa gashay labadii madaa la qaaday adiga waa dhintay ninkii meel fargeli la dhaha laga soo helay midkiisa ninkan kale labaatan afuro qabsaday muddo saddex saacamal ee tog dhexdiisa saarnaa geeda kabacdi dadaa u gulay ninkii aan badbaadinayna dheen laba kaloo haddana bahda dadkii badbaadina qaybo kama mar labaad ay ku dhaceen togi biyaha waday haa labaa marka haddana sidii garaabata noqotay hadbaadi saddex qof aa sidii garaabata kuwa hal qofna waa dhintay saaraasaa naga soo gaartay marka waxaan leenahay intii dhimat ilaah ha unahaariso inta kalena adiga ilaah u bobgaan leenahay niyo as dhibkaas ha soo gaaray waa maanta gartay biyahan duleedka magaalada miya ka yimid misan waa roob gudaha degmada garbaari ka da-ay may kor baa ka imaadeen biyaha eelgaduud iyo eelcadiyo dhulkaasa ka imaadeen waa gartay marka waa tog magaalada maya biyaha ku imaadeen marka togii soo maray togina waa magaalada looga adeeganaya haasada wado ka baaba oo togi goynaysaa jirtay siyaa la mari waaye adiga togia marka dadka sidii ku noqdeen ee buntii wax saarna malaha togina togo webiga ka weyn waa dadkan ugu togan biyaha waday dhimashada ay kasoo gaartay meesha miyay deganaayeen mise waxaa jira oo meel kale maya maya toga xaafadda ay degan yihiin dadka adeegay magaalada u doonteen dad ganacsiyaal ay ku jiro oo hataa oo magaalada dukaamahooda ah habeenkiina xaafadooda usoo hooyada marka dad saas ay iskugu jireen ma jira wax ma mataqaanaa gurmada loo sameeyey marka dadka xillo kasoo gaartay ee dadkan soo galay garbaharey gurmudka anagaa ka mid ahayn aniga naftarka anaga maa waan ku jirnaa gudoomiyaha xaafadaha imaaday waxaa imaaday saxaafado kalaa imaaday shacabka garbaari dhanaa soo gurmuday Ee, wax kale oo ma jiraan khasaare kale oo naf iyo maalba le marka laga tago qofka dhintay iyo dadkan kale ku dhaawacmay ee dadkan Hadda soo galay ma- garbaharey hadda markabtaan dad ay soo waadiyo lagu wiila eel cadda laga soo qaaday oo biyo soo wadaan dhogoo hadda maqlaayay xaqiiqadeena hadda ma hayno waxaan soo gaarin maan aragdafiyaan rabnaa inaan ku qallaanso bicalisaydinka adinimiidkeeda waa gartay ee, ceelcadda deegaanka oo ku yaala ee, duleedka ee garbaharey ee, si lamida sidan miya biyo usoo galeen mise waxaa jira iyan roobab kale oo isna gudaha deegaanka iska daay deegaanka elcadda iyo eelgadi dhulkaas waa ku da-ay roobka meeshuu ka imaadeen biyaha garbaari maanta hadda galabtan waa ku da-ay laakiin biyo hadda zaahidkaas hadda mama keenina laakiin kii saakaaba dhammaanin biyihi sidii u wada mabli geli kara waa gartay marka ee, roobkana marka qiyaasta deegaanada ka da-aya ee, khasaaraha guud ee deegaanadaas dhammaan ay ka wada geysteen ee, intuu leegyahay khasaaro badan oo la geystay xeelo badanaa ku dhammaaday hataa baabuura ku gadoontay togaaday rib badanaa dad ka soo gaarin in hadda gurmud aan u samayna moogi wallahi si kale ma laha baqatin intee leeg ayay dadka deegaankaasi muujinayaan oo ku aadan ee, daadkan iyo roobkan ee tirada badan ka da-aya qeybo ka mid a gobolka guud ee koonfurta soomaaliya gobolka gadaaniga hadda waxaan lahay qiyaastayda ani naftirkeyga maanta waxaan iska qorsheeyey markaan arkay xaaladda iyo nolol xumada hadda taalla Mhm.
qof waxaan ahay askariya oo ciidanka ooga dalka soomaaliyeed ka mid ah Mhm.
mashiirkayga barow bar inaan u qaybiyo Mhm.
oon siiya anaga hadda naftirkayga hataa aan wadada sidii lagu habeen lahay mase buundo lagu dhisi lahay togan oo shacabka aan loogu badbaadin lahay Mhm.
naftooda horta aan maanta iska qiyaasay war saxaafadii la soo areegtan waan rabay waan u baahanahay Mhm.
hadda waan mahadsantihiin arrimahaasna waan u baahanahay maamulka degmada iyo maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya intaysan ee, buundadan ay jibin ama biyahan aysa iman togan biyaha ka henay horey ee, mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo jubbaland iyo maamulka degmada kan gobolkii ma la wadaagteen ee, cabashada ama dhibaatada ay keeni karto ee, buundada jabtay ee garbaharey ama ee, togan biyaha keena dhibaatada la- oo laga dheehan karo maamulka waa u sheegnay waan ogyihiin waan arkeen Eh, ciidamada hooga dalkana waa ka qayb qaateen qaybtooda maanta kalantooda Mhm.
miidka dadka soo qaadaya ku jiray waana la soconay ilaa dadka caasiyaan ku jirnaa welina kama harayno ilaa iyo ooy soomaaliyeed mase aabo soomaaliyeed mase wiil soomaaliyeed ilaa togan macnaha xaalad ka haysato mase dhab ka jiro meel kasta inaan naftaanada mase heelaha anaga aan u furnaan diyaar una waan u Waa- taaganahay nin walba eh, wadankiisa horta isaa dhista hooyana u ahaa mase aabana u ah Mhm.
waxaan leenahay maalka anaga inaan hadda naftaanadii wax walba aan u hurnaan rabnaa oon dhisno buunda aan u raadinaan rabnaa haddii ilaah yidhahda ninkii ajnabi ama soomaali ah in garab iyo gargaar waa looga baahan yahay oo meeshii hooy soomaaliyeed masaabo soomaaliyeed ku dhubaysan inuu gacan ka geystana waa laga rabaa waa gartay ee, hadda ka hor ma jirta cidda la xiriirtan oo aad ee, ka dalbateen inay wax ka qabtaan ee, dhisitaanka buundada uga baahantaan garbaharey in lagu biyo xareeyo ee, bi- daadkan soo galay degmada ha dad aan usheegnay way jiraan telefishan baanaan ka dugnay warsaafad baanaan la hadalnay waan u hariirinay waxyar buunta waa lagu dhistaa laakiin buunta hadda shacabka garbaari hadda anfacaysa laguma dhisin waa gartay marka ee, dhibaatada kale de- deegaanada jubbaland ay wajahayaan marka deegaanada kale ee, dhibaatada ka jirta ee, garbahari qayb ma ka taha ha way ka tahay way ka tahay boqol kiiba boqol Eh, ilaa macalbaadiheeda ilaa fargeli dhul la dhahay oo hoos ka jirto ilaa iyo hees qodo dhulkaasoo dhan baa bagaaraysaaba
xulasho warashada ayaa dhegeysanaysaa redio wacdana oo la socotaan saaxiibyaal magaalada caasimada ee muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa xildhibaan dalees xasan aadan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in saaka laga hor istaagay safar ay ku tagi lahayd degmada luuq oo ka tirsan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya xildhibaanka oo ka hadashay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxay tiri waxaan eh, fasax geystay guddoonka shalay in muddo ah toban cisho oo aan ku maqnaan doono eh, degan doorashadeeda degmada luuq ee gobolka gedo ee jubbaland tigid ayaan goostay waxaana la igu yiri hal saac iyo bar subaxnimo soo gal saaka ayaan tegay garoonka diyaaradaha cadacadda ee muqdisho ee waxaa iga hor istaagay ee ciidamo ka tirsan nabadsugidda soomaaliya oo waxaa lay haysto hayda nabadsugidda sirdoonka ee qaranka soomaaliya dembiga aan galay iyo kiiska aan uga bixi karin waxaan rabaa guddoonka aan la horkeeno oo la galo ee dhibaatada hayda nabadsugidda sirdoonka ee qaranka soomaaliyeed maanta ay igu samaysay garoonka cadacadda ee magaalada caasimada ee muqdisho Eh, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa durba ka carooday eh, istaaga hayada nabaskuda sirdoonka ay ku samaysay eh, xildhibaan eh, dalees xasan aadan oo dib ugu laaba rabtay degan doorashadii degmada luuq ganane ee gobolka gedo ee jubbaland mudana gudoomiye mudanaya waa inaan daba waxaa caado iska noqotay eh, in ayadii nabasugidda eh, hay-adaha dalka uleeyiba amniga kamid ah runtii ee la siyaasadeeyo aburo loo isticmaalayo dilal loo isticmaalayo tusaale haddaanu soo qaato marka mudana gudoomiye waa ku faraxsanahay eh, saraakiil xildhibaanaha oo ayadan kasoo shaqeeyana maanta inay nala joogaan oo goobjoog u yihiin oo baarlamaanka ay ka tirsanyihiin falkan nin odaya ayaa waxaa la yidhi hadda kahor soo maxaa sanka ka markaada markaasuu sanka iska jaray war maxaa sanka iskaga jaraysaa baa yidhi markaasuu wuxuu yidhi sumxayadan hadda baan inay tahay waa ogahay in marta aysan soo dhaabanayn laakiin sankaan maxaa u gooyo u yidhi halay umarayn inuu noqdaan diidayaa yidhi meesha marka saasa sanka iskaga jaro hay-addan mudana guddoomiye markii dad siyaasiyiina guryahooda inta ku weerartay oo dad lagu daa- lagu laayay ee, la aasay ayagoo ehelkooda aysan ka warqab oo cid kala xisaabtan aysan jirin markii nin senatar oo ka tirsan aqalka sare gurigiisa loogu dhacay oo xaaskiisii oo maskuul ku jirtay ku galeen markii madaxweynayaashii dalkan soo maro xasaanada ku lahay oo dastuurka ilaalinayay aeroboortka isbaaraynta loo dhigta la yidhi diyaaradihi ma bixi karaan oo looma ogolo Eh, marka wasiir ka tirsana xukuumadihii markaan soo maro uu wasiirka arrimaha gudaha aeroboortka inta loo istaagay la yidhi ma bixi kartid oo meel aadi kartid lama arko markii wasiiro ka tirsan dowlad goboleedyada qaarkoodna dokumentiyadii laga qaata qaar kalena inta aeroboortka yimaadeen laga katiinadeeyey xabsiyada la dhigay way iska caddeed horta waxa loo soo socda xildhibaanada inay yihiin berrina diidi maayo guddoonka baarlamaanka isla sidoo kale lagu sameeyo mudana guddoomiye aniga waxay ila tahay falkan ee, foolxumada ee gabadha xildhibaanada xasaanadeeda ee, lagula xadgudbay oo dastuurka iyo shuruucdii dalkan ugu yaala lagula xadgudbay aniga waxay ila tahay xisaab la-aan inuusan hortanada marin waxaan ku talinayaa midana guddoomiye hay-addu waxay leedahay taliya taliyaha hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qaranka in meeshaan inta la keeno sababta arrintaan ay ku dhacdo intaana gobod falana lagu geysanayo dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii dalkan xilalka ka soo qabtay kuwa hadda ayo xasaanada laba in wax laga weydiiyo lagula xisaabtama madana guddoomiye waxaan aan soo jeedinay cid sharciga ka weyn lama arko cid ka dhuuma kartana lama arko inaan yeelno maalin kasta in dastuurkii annagu dadka soomaaliyeed aan wakiilka uga nahayn sidaan loogu xadgudbo oo mas-uuliyiintii iyo muwaadiniintii si isla isku mid a maalin kasta xuquuqdoodii lagu tumanayo mudana guddoomiye wax la aqbali kara ma ahan tala ahaan waxaan soo jeedinaa ha loo yeero taliyaha hay-adda nabasumidda iyo sirdoonka qaranka aan lagula xisaabtamo meeshaan isaga mas-uulka ku-xigeenaana anagu la xisaabtamaynin waxaana la xisaabtamaynin sarkaal la adeejiyo eerbood jooga waxaana la xisaabtamayna mid jabooyinta fadhiya mas-uuliyadda bilowgeeda iyo dhammaadkeeda asaga ayaa qaadanaya inuu wala xisaabtamaa qabaabada gudoomiye aad iyo aad mahadsan
xulshowle sida ayaad dhegeysanaysaa redio codana waad la socotaan saaxiibayaal senator abshir maxamed axmed abshir bakaar oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta khudbad ka horjeedinaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo labada aqli baarlamaanka soomaaliya looga baahan yahay in awood dheeriyo ay siiyaan hantidhowraha guud ee qaranka kadib markii hantidhowraha guud ee qaranka maantay ee sharcigu hogayay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya
waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan talo ku kordhiyo qodobka afraad ee dastuurka xeerkan faqradiisa labaad wuxuu leeyahay xafiiska hantidhowrka guud waa hay-ad madax bannaan waana hay-adda ugu sarreysa ee baarista hantida dowladda federaalk wuxuuna warbixintiisa u gudbinayaa golaha baarlamaanka federaalk soomaaliyeed waa meelihii aan rabay in aada loo muujiyo la caddeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliyeed mudanayaal hantidhowrku wuxuu ka mid yahay sharciyada adduunka oo dhan iyo dasaatiirta adduunyada oo dhan hay-adaha ilaaliya dowladda dastuurada aada runtii ku-dayashada mudan adduunyada waxaa ka mid ah dastuurka dalka koonfur africa wuxuu leeyahay jabtar la yidhahda jabtar nine jabtar nine isaga oo dhan wuxuu kulmiyaa hay-adaha ilaaliya dowladda hay-adahaasina waxay ay ka ilaaliyaan dowladda xukuumadda iyo laanta fulintay ka ilaaliyaan sidaa daraaddeed waa hay-adaha tiirarka u ah dowladnimada maadaama uu madax bannaan yahay warbixintiisa wuxuu u gudbin karaa oo keliya ayaan halkan dhihi lahaa baarlamaanka federaalk soomaaliyeed labadiisa gole haddii la rabo in lagu maamuuso nuqul madaxweynaha jamhuuriyadda ciduu raba ha noqdo maanta iyo berri sharcigan waxaa loo samaynayaa waa sharci mustaqbal dheer leh iyo brime ministerka whoever uu noqonayo waa in lagu xiraa oo shardi lagu xiraa oo la yidhaahdaa haddii warbixintu iyaga aysan xiriir la lahayn warbixinta iyaga laga soo sameeyey iyaga looma gudbin karo sidaas darteed hantidhowruhu warbixintiisa u gudbinayaa golaha baarlamaanka federaalk soomaaliyeed ayuu u gudbinayaa wuxuu kaloo u gudbin karaa oo optional in laga dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha haddii warbixinta iyaga aysan la xidhiirin oo baaritaankooda aysan ahayn qodobka shanaad waxaan isagana faqradiisa labaad soo jeedinayaa wuxuu u qoran yahay marka koowaad inuu sameeyo hanti dhowris madax bannaan si loo ilaaliyo hantida dowladda federaalka iyo inuu bixiyo talooyin lagu xoojinayo isla xisaabtanka daafurnaanta hufnaanta nidaamka maamulka iyo maaliyadda ee dowladda waxaan halkaas ku soo kordhin lahaa in uu ku sameeyo ku aan ku dari lahaa hanti dhowris madax bannaan dhammaan xafiisyada dowladda federaalka ah mar kasta ee uu go'aansado waa inuu leeyahay awoodda isaga instruction uusan cidna ka qaadan mar alla markii uu go'aansado waa inuu baari karaa xafiiska ugu sarreeya dalka madaxweynaha baarlamaanka laftigiisa laanta fulinta ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa ee hay-adaha kale waa inuu toos u baari karaa waqti alla waqtiga isaga uu doono qodobka shanaad faqradiisa ta inuu fuliyo howlaha hantidhowrka warbixina ka siiyo si howlahaas u socdaan baarlamaanka federaalk soomaaliyeed mar kale ayaa la soo celiya madaxda dowladda federaalka waa in halkan laga saaran soo jeedinayaa madaxda dowladda federaalka baarlamaanka haddii la siiyey oo ah laantii korjoogtaynta dalka mas-uulka uga ahayd iyada ayay ku filan horena oo aniga hadda usoo sheegay waa in halkan laga saaraa madaxda dowladda maba magacawnaba hadda madaxda dowladdu oo halkan kuma qeexna si aysan mugdi u gelin iyada oo dhanba looma baahna haddii loo baahdana horaan kusoo sheegay waa inaysan warbixinta iyagu la xidhiirin marka laga siinayo nuqul og ah baarlamaankana waxaan mar kale ku celinayaa in la yidhaahdo baarlamaanka labadiisa gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliyeed inuu warbixin siiyo sidee u siinayaa halkaana waxaan rabaa inaan talo ku kordhiyo si kale madax bannaan haddii layidhaha baarlamaanku siinayaa federaalka soomaaliyeed labadiisa gole xafiiska hantidhowrku oo aan la caddaynin ma kulan wadajir ahaa ma kulamo kala kala madax bannaana iyadana mugdi iyo hadhow isqabsigaa ka imaanaya si looga baaqsado arrintaas waxaan soo jeedinayaa in halkanna lagu qoro si kala madax bannaan isla qodobka shanaad faqradiisa xa oo u qoran inuu kaalmo xirfadeed iyo talabixin siiyo xafiisyada hantidhowrka ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo heedaha kale ee shaqada ku leh ilaalinta hantida iyo xirfadaha hantidhowrka waxaan halkan ku soo kordhin lahaa isaga oo la samaysanaya habraac gooni ah si iyadana loo ilaaliyo mugdi isqaqabsi dowladaha federaalka marka uu xiriir la samaynayo xiriirkaas waa inuu noqdaa xiriir institution ah oo habraac iyo leh is-afgarad qoran oo ay hadhowdii raacaan qodobka lixaad faqradiisa ta wuxuu leeyahay waxa uu baarayaa xafiiska hantidhowrku dhammaan xisaabaad iyo akoonnada dowladda dowladda maaliyadda mashaariicda iyo hay-adaha kale ee dowladda shirkadaha ay dowladdu leedahay iyo hay-adaha lamidka ah ee dowladda federaalka soomaaliya
deegaanada puntland ayaa markaan aadiya madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karaash ayaa maanta wuxuu shir guddoomiye kulan degdeg ah oo maamulka puntland ay ka yeelatid sidii wax lagu qaban lahaa waxyeelo ka dhalatay roob ka da-ay qaybo ka mida deegaanada puntland kulankaas oo ka qaybgaleen xubno ka tirsan labada gole hay-adaha waddooyinka puntland hay-adda maalinta mas-uuliyiinka mas-uuliyiin ka tirsan puntland hay-adda u s c agaasimaha guddoomiye madaxtooyda puntland waxaa lagu soo bandhigay warbixin hordhac aha oo lagu hayay khasaare ka dhashay roob xoog leh oo ka da-ay gudoomina waddooyin sida waddada lafgurayo ee gobolka gardafuuc waddada laasqoley ceel gaalayo ee gobolka sanag iyo waddada laamiga ee isku xirta magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland iyo magaalada garowe xanta gobolka nugaal ee puntland ugu dambeyn axmed cilmi axmed kalash wuxuu dowladda federaalka shacabka soomaaliyeed ugu baaqayay iyo hay-adaha deeqda bixiya in dhammaan la iskugu taago sidii lagu gurman lahaa dadka dhibaataysan ay ugu horeeyaan meelada xaalaha deg dega ah ay ka jirto arrin runtii alxamdulilah sina barwaaqo ah waxyeelana ay ku dhex jirto saad la socotaan gobolkaas gardafuw specially iyo barigaasi muddo abaar buu ahaa sida igu maqalaa ilaa laba sano roob ma helin alxamdulilaah waxaa roob baa helay roobab wanaagsan baa helay waxaa la yidhi nimco waliba nuqsaan leh waa wax lagu farxo laakiin misna waxyeeladeeda ayay wadataa nimcadu khasaarooyin baa ka dhacay halkaas waddooyinkii oo awalba jilicsanaa ayaa roobabkaasi waxyeeleeyeen sida aad la socotaan oo tiifiyada iyo meelaha aad ku aragteen way xidhmeen gobolkaasina waa go'doon specially gobollo kale oo wax gaadheen waa jiraan laakiin maanta halka kan waxaannu isu soo taagnay sida ay u kala daran yihiin meelana waxyeelaa gaadhgaadhay meelna waa go'doonoo maanta gudo iyo dibad cidina bad iyo berri labaduba waa ka go'doonsan yihiin waayo waxaan hadda ogaaday reer barigu baddii yareed ay odhan jireen ma ku tibixsiinaana iyada haddii roob helo oo qudheeda dabayli waxay laguma tibixsiin karo marka saad la socotaan waa go'doon waxaannu qayladhallaan baannu halkan u diraynaa dawladda shacabka hay-adaha deeqaha bixiya kuwa masiibooyinka waxaannu halkan isoo taagnay inaan gurmad deg dega loo gurmado oo laysu taago oo hawshaa iyada ah sidii reer puntland awalba yeeli jireen for example aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxa aad hadda specially dowladda iyo shacabka iyo culimmaduba ay ku maqan yihiin hadda deeqdii gurmadka ahayd ay qaadeen oo walaalahood reer beledweyne oo runtii ay naga dhexayso isu gurmad dheeraada oo dadka kale aynu isaga dhownahay waayo wax badan baa inaga dhexeeya waa lagu maqan yahay waxaanu aad iyo aad qaylo dheer ugu qaylinaynaa culimmadii khayr allaha siiyo specially gacanta fududaa oo aan odhan karo shacabka iyo dawladda iyo reer puntlandba culimmadaasi way asturaan runtii dadaal dheeraad oo ay sameeyeen ayay dariiqdii lixaadka lahayd ee aad maqlayseen ay halkaa u gaadhsiiyeen waxaan u baahannahay iyaga iyo ciddii kale la shaqaynka iyo dawladduba inay arrinkaas iyada ah sidii loogu kacay si la mid ah ay gudahana uga kacdo loogu kaco waxaanu dawladdu waxay samaysay guddi bay u magacowday oo la yidhaaho guddida gurmadka degdega ah waa heer wasiiro xildhibaano iyo hay-adaha kale iyo culimmaba marka halkanaan waa idinka sheegi doonaa waxaa guddida waxaa ka mid ah wasaaradda howlaha guud wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaano uu ka mid yahay xildhibaan muuse oo u qaabilsan howlaha guud iyo arrimahaas gobolkana ka soo jeeda loo gurmanayo xildhibaan cabdulaahi yuusuf sheekh fu'aad oo runtii aan runtii ammaan u dirayo iyo bogaadinba isaga iyo mashaayikhdiisa kale oo runtii aad iyo aad iyo sheekh tigey tigey isagu wax walba ah isaga maxaynu ku tilmaanaa waa sheekh alkulli isagu haa waa sheekh alkulli waa cerka soo dhaca meel walba waa taagan yahay marka guddida iyadaa iyo madaxtooyada agaasimaha guud oo maxay tahay xidhiidhinta iyo dabagalka iyo la socodka isna u qaabilsan xagga madaxtooyada aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan rajaynaynaa runtii guddidaasaad maantaba soo saari doonta oo magacyadooda lasoo saari doono ayaa tallaabooyinka la qaadayo si ay u kala horeeyaan iyo waxa la qabanayo soo saari doona waxaanu jecel lahay inaanay wakti naga qaadan waxaanu jecel lahay in gurmadkii lagu aqoon jiray reer puntland ay u gurmadaan lana bilaabo maantaba hadday assessment tahay iyo hadday waxgaadhsiin tahayba aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qayb ugu dambeeya barnaamijka isoo garan aad kusoo dhawaatan kalamaan
arreer kalamaanow ana deertuu magi imbiifadi asalba reer kalamaan aytin lamba meeni faasanka la dhiye laakiin deertuu magaaje biibadan iyo erfadi ana magay isaaqow deyrti biyo badan horay ay u jirtay oo balalaqley aa la dhihi jiray eexaa kaloo cusubood noo haysaa warniyow deertan waxaa laydhahaa suba war qulqulisaa la dhahaa arooda deertan deeqa daadleeyaa la dhahaa warwar mahaysiini deertan warna la yiraahdaa war ma taqaaniine dayrtan fataha ayaa la yiraahdaa fataha naga tag cambaroy adiga dayrtaanu ha kugu fatahdo feeraha kalu ha kaaga dhacde ha habaaran duqda idam ala la hele asbax hay cuuni warna miyaw deyrtun biibadan alle ere haddii biibadan koraydi jirtayna tantii lamaadu soomaali meel kasta roogda jabuuti ilaa iyo elf d wada waraabeen nimayaw dayrtan inay barwaaqa taha murunka ma taagne inti ku baxda allahow naxariisto inti ku bulaashana allahow barakeeyo siyaasadda intii isku khilaaftayna allah isu soo dhoweeyo intii ku heshiisayna allahu siyaadiyo wadaadadii iskhilaafana xaqa allaha tus war war ma haysaane shiikh umal shalay howl weyn ayuu kula kulmay dadkii war shiikhu muxaadaradii ma jeediyey war xaflad soo dhaweynaha shiikha loo sameeyey naga dhegayso warka aroo carunaa carun soo celiye maxaa la qalayne war sheekh soomow meeluusan albaabkeeda geli karin ayaa lagu qabtay war waad marabtiina naga dhegaysta shiikh umal wuxuu yidhi haddaan fadmo soo saarayo dadka dhiiggooda lagu daadiyo uma soo gurman lahayn wuxuu kaloo yidhi reer muqdisho raalli baan ka ahay wadaadkii xagxagtay intii ku raacsanaydna
shiiqo haddaw intaasoo dada cafiya aniguna xabbad uma heesna adduunya aakhiro ar abdullow adiname afhayeenkii soomow nagati war shiqumal wuxuu yidhi muxaadarada dawladdaa ii soo jeedisay inaan qabto markii buuq ka dhashayna anugu waxaan go'aan ku gaaray in la joojiyo laakiin dawladda iyo madaxweynuhuba waa ku adkaysteen waxay igu kaliftay inaan madaxweynaha ku qanciyo qisa diiniga iyo axaadiis nebiga ka sugnaatay arooda aniga waxaan la yaabanahay madaxweyneyaal wadaadda e waa jeegi jireen culamo dibadda ka timaadoo taageeraysana ma arki jirin say wax u jiraan kuwaan say ku taageereen argoy wad wal mooshiidi mayl erey ulma lanki ejeele qilman waayta lanki ena abtana qatalman waayto leere aryaadhaha nagashib dhaafiqi tolkii kama jinna tage war xilwaafiqi mar horu sheekh soomo la safti war madaxda maantay waa qurba joog wadaadaduna waa qurba joog war wariga dhammaantiis sheekhu mal wuxuu yidhi muqdisho waa caasimadii soomaaliya ilaahay baana ka dhigay martida kama ihi dadkeedana waanu calool fiyoobahay war sheekhu mal wuxuu yidhi waxaan arkayay wadaad dhahay wadaadada kala qabta wadaadada ma dirirsanae qofkii qaldan waa in la yaraada waa qaldan tahay war war ma haysaane jadwalkii doorashada galmudug ayaa la soo saaray maanta kow bal nowad sheekada war yeela mayna maa soo wadaa
wallaahi aan yeelaynin iyo bilaahi aan yeelayn iyo dooni mayno sheekadeeda eh ha afjaranti widaay korkaliska teeganya war heedana dhegaysta hanala waalanine labiyo labaatan maalmood gudahood oo maanta ka bilaabanaysa ayaa waxaa la rabaa in odayaashii laysu keeno xildhibaanadii la soo xulo guddoonkii la doorto madaxweynihii la doorto madaxweyne ku-xigeenkii la doorto la dhammaystiro dhismihii maamulka alla dhammaystiro war dowladdan degdega ee galmudug laga dhisaayo mahaystaban yacda war wax raaya rag kuma sameexe la dedeshiye ka leex eebaagoo dumarkana uma roonaa la yidhi haraka haraka hana barakana waa la yidhi khalaas fii haada kidaana waa la yidhi war waxaa la yidhi degdeg hadday door dhali lahayd kaadsiimana kiish lacagahay dhali lahayd warni miya usan waalantiina degdeg uusan sheegasan may ayti halsin iyo washiya meelle fidhiye tiidana oo ma aragne hiraabtilay waa kan barya hamiinkiina madawiinahaytee ku fududaytay armaday isaaqow hiraabtaan ad sheegaysid intiiga la hertid galmudug waxaa ka soo socda madaxweyne la yidhaa gareen galmudug warniyow cub cir labaatan iyo saddeed bilaha taha socota madawiinaha galmudug arkaas waa lagu yaqaano waa qoorta gareen aro adigana cub cir sheeg madaxweynaha galmudug odawaa cub cir saddex iyo labaatanka bisha madaxweynaha galmudug sheeg guura gareen arcanbaray cub cir sheeg madaxweynaha galmudug cabdi dheere cub cir sheeg madaxweynaha dhalan doona ee galmudug arkaas waa xaaf gareen murunna kuma jiro war adeer macalin maxamuud iyo shaakir ma cirkaa loo tuuray war war mahaysaane xeeraalihii qaranka axmed cali daahir madaxweyne farmaajo ayaa xilka ka qaaday war maxeerkii nabadiio nolol la qabsan waaye war ninkaan nabadiio nolol waa ka horreeyana dhegayso yaa ma la jaan qaadi waayey war laankaas dawladdii hasin sheeg laankaa keeray inka muddada dheeray intii nabadi nolol la shagayto haay horta adigana maday isaaqo waxaad laan la sheegtaa laameerya ha ku dishe war hana wareerina waxaa loo magacaabay garyaqaan saleemaan maxamed maxamuud waaba haddaan gar u dhiibdho war dacwada badda wax badan ayuu ka ogaayay axmed cali daahir muhiimna waa u ahay war yaa ogaal u baahan ciddii wax ogaata dila ciddii la ogaata dila ogaalka laftiisa dila soo lama dhihin war war ma haysiine dacwadii xisbiga sheekh shariif mar kala maxkamadda la keena maanta war war ma haysiine maanta xildhibaan la yidhahdo dalays xasan aadan baarlamaanka hortiisa ay ka hadashay waxayna tiri gobolka gadaana u socda hay-addan hawsuud iga celisay tallaabo foorteen baa may qaaday horta waxaan idin weydiiha dalaysa xasan aadan samatar weligoor miis la heeseen dalays isku facaan ahayna allah u naxariisto war maanta baarlamaanka wuxuu u yeeray wasiirka amniga ducaale taliyaha booliska xajaar iyo taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha kofi waxaana la yidhi baarlamaanka hor yimaadiin waxaa wax laga weydiinaya dadkaa maalin kasta la celinayo warniyo shalay doorashooyinka waa la diyaariyaa la yidhi war ma haysidee war madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu yidhi xildhibaanada koonfur galbeed kuwa jubbaland iyo galmudug oo laysku daray waa ka badan yihiin sidaa darteed waa in la yareeyaa almiina ma ku diray odayaashiina waxay yidhahdeen ha naloo badiyo ha barakoodeene aroodayaalkasale dardaarmee ambuulo galnya badin munroona kuroogidhe war adeer xildhibaanadii jumhuuriyadda somalilan wakhtigii waa loo kordhiyey maantana waa la dhaariyey waana dhaartii toban iyo sanaad dhaar baaba rogi doontay dadkane kooldiin iyo xeradiin iyo ilkiin iyo akhirkiin ma lagu dhaariyey war dastuuri maahan taas arooda aniga waxaan ballayaabanahay wasiirada maaliyadda inay dalka ku shiraan maxaa u diidayne ardalxiis iyo damaashaad waayo waxa marna addis loogu shiraa marna nairobi loogu shiraa marna kambaalo loogu shiraa heshib naga dheh us daynta hala cafiye arrigaha beesida bayle wuxuu ku dhameeyey shir dabadda kulligood ma asagaa ka diibaa diyaaradda war balweyne anigoo lix kun wataan tegey waxaan ku gataan waayo shilin soomaaliba lagama yaqaan lamana isticmaalo cadayna lagama helo burush ayaa la isticmaalaa baxeen dadkaas war ma ilbixina kunkii shilin oo cadayga lagu iibsan lahaa ayaana ka soconbo war war ma haysiine golihii deegaanka ee muqdisho ee xilligii nuur cadde la sameeyey waa tii la kala diray maxaa kuwa kale loo samayn waaye anigu intaas waxaan ku daraahow xamaar xaaqaadka inkirteen in laga xaalmarshow raaba xamar xaaqaadka inkirteen in laga xaalmarshow raaba war xamar cumar finish haddii guddoomiye looga dhigay maxaalmarinaa u dhiman waa la magacaabe ha la doorto haddii xaalmarin la rabo war lankilindaaradii ma garabka kama ka siinana waryaa amniga qalqalgelinaya amniga suga waryaada war sharciga ilaasha dalkana u shaqeeya qof walba naftiisu waa inuu ilaaliyaa
balaaya idinma aragteen
way mahadsan yihiin saaxiibada xulunta kalamaan barnaamijka inta sica ku dhayahay waxaan kaga tegay haysantan kulan dambe saaxiibadan dhegaysanayo habeen wanaagsan
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee
Thank you.